حطم حطم دولة الصنم فقد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب dhibaatada ay yuhuuddu ku hayaan masjidka alaqsa ma ahan mid soo bilaabatay wakhti dhow tacadiyaadka ka dhanka ah xurumaadka muslimiinta ayaana ka soconaya dhulka falastiin tan iyo sanadkii xilligaas oo yuhuudda lagu deegaamiyey mandiqadda kacdoonnadii ku bilowday dhagxaanta ayaana wakhtigan la joogo isku rogay sawaariikh beegsan kara ilaa saddex boqoloo kilomitir inkastoo badanaa dhulka barakaysan uu weli ku hoos jiro gumaysiga maamulka yuhuudda taariikh ahaan tacadiyada ay geysteen ma ahan mid la soo koobi karo balse waxaa ugu cadcad boobka ay ku hayaan dhulalka dilka bareerka ah kufsiga xarigga iyo tacadiyada muuqda ee ka dhanka ah masjidka barakaysan ee alaqsa sidaaba dhacday maalmihii la soo dhaafay si ay u xaqiijiyaan amniga deegaanada ay qabsadaan sidoo kalena ay u yeeshaan cilaaqaad dawli ah maamulka sahiyuuniyadda ayaa wufuud kala duwan u diray daafaha caalamka waxa ayna ka furteen safaarado lagu maleego makrigooda ka dhanka ah ummadda muslimka ah hoteello ay ku degaan dadkooda halka ay sidoo kalena samaystaan diyaarado iyaga u gaar ah dhammaan tallaabooyinkaas ayaana loo qaaday si loo sugo amniga dadka yuhuudda ah bilowgii qarnigan caalamku waxa uu diiwaangeliyey dhacdooyin waaweyn kuwaas oo ay ka mid ahayeen beegsiga markabka dagaalka ee u s scol weeraradii jasiiradda carabta koob iyo tobankii sebtembar iyo kuwo kale sidoo kalena kacdoonkii falastiin ee ku bilowday dhagax tuurka ayaa isku rogay mid hubaysan camaliyad istishaadi ah oo lala beegsanaya yuhuudda ayaana ka dhacay gudaha dhulka falastiina tan iyo markii didibada loo taagay warweynaha alqaacida ahdaaftiisa koowaad waxaa ka mid ahaa qaadiyadda falastiin iyo sidii yuhuudda xaqidiinta ah looga xorayn lahaa dhulkan daahirka ah alqaacida ayaana qaaday weeraro dhowr ah oo beegsanaya masaalixda yuhuudda kuwaas oo ay ka mid yihiin camaliyaadkii ka dhacay magaalo xeebeedka mombaasa ee ka tirsan waddanka kenya sannadkii labada kun iyo labada inkastoo sirdoonnada cadowga ay ahaayeen kuwa feejigan kadib dhacdooyinkii nairobi iyo daarusalaam weerarkii u s scol iyo kuwo kale indhahana ay ku hayeen dhaqdhaqaaqyada jihaadiga ah ee ka soconaya bariga qaaradda afrika haddana mujaahidiinta ayaa mar kale qorsheeyey beegsiga ahdaaf muhiim u ah maamulka yuhuudda si loo dhadhansiiyo xanuunka ay ku hayaan muslimiinta reer falastiin camaliyadan ayaana ka dhignayd farriin weyn oo ciwaankeedu yahay falastiin marnaba kama go'i doonto qulubteenna alqaacida ayaa si toos ah u beegsatay hoteel ay leeyihiin yuhuudda oo ku yaalla magaalada mombaasa iyo diyaarad siday rakaab yuhuud ah oo ka duushay isla magaalada taas oo ku sii jeeday magaalada talaabiib camaliyaadkan ayaana dhacay xilli ay sirdoonka muusaad wujuud ballaaran ku lahaayeen magaalooyinka nairobi iyo mombaasa halka si aayada maraykankana ay dabagal ku haysay raggii ka dambeeyey weeraradii nairobi iyo daarusalaam ee dhacay afar sano ka hor intii aan la qorshayn beegsiga masaalixda yuhuudda inkastoo khatartu ay ahayd mid muuqata magacyada qaar ka tirsan raggii ka dambeeyey weeraradii safaaradaha maraykankana laga sheegay warbaahinta haddana jihaaska amniga ee mujaahidiinta dheg jalaq uma siinin bunbuuninta cadowga waxaayna hoosta ka wateen diyaargarowga camaliyad kale taas oo xanuujin doonta sahayu saliibka caalamiga ah sheekh usaama binlaadin allah ka aqbalay shahaadadiisa ayaa markan hadaf toos ah ka dhigtay yuhuudda maadaama ay dhulka falastiin ka soconayeen kacdoonno waaweyn oo ka dhan ah kayaanka sahyuuniga ah fulinta iyo qorshaynta howlgalkan ayaana loo xil saaray haaruun fadli alqamari oo ku magac dheer fasazuul wuxuuna doortay koob iyo toban mujaahid oo ay ka mid yihiin abuu yuusuf altanzani oo ku magac dheera saalax nabhaan abulxasan alkiini iyo walaalka dalxa assuudaani allah ka aqbalay shahaadadooda hadafka camaliyadda waxa uu ahaa beegsiga maraakista yuhuudda iyo masaalixda ay ku leeyihiin mandiqadda bariga dhexe si loogu aaro wiil yar oo falastiini ah oo lagu magacaabo maxamed aldurah kaas oo milatariga yuhuudda ay si bareer ah u toogteen xilli uu ku gabanayay dhabarka dambe ee aabihiis halka ay muuqaalka naxdinta lehna duubayeen warbaahinta caalamka
ونمزق الطاغوت والكفر بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر
arrinta xusidda mudan ayaa ah in markii la qorshaynayay weeraradii nairobi iyo daarusalaam qorshaha lagu soo daray in labada safaarad lagu saddexeeyo midda yuhuudda balse waxaa loo baajiyey camaliyadan sababo ku aadan madaraso ay dhigtaan carruur oo ku dheganayd xarunta safaaradda taas ayaana keentay in laga istaago beegsigeeda muddo dheer oo ay wadeen xog aruurin kadib raggii loo xilsaaray fulinta camaliyaadkan ayaa soo gudbiyey ahdaaf dhowr ah balse mujaahidiinta alqaacida ayaa doortay beegsiga hoteelka baradhais ee magaalada mombasa kaas oo ahaa hotelka keliya ee ay yuhuuddu ku lahaayeen mandiqadda dadka yuhuudda ahna ay ku soo degi jireen iyo in sidoo kale sawaariikh kuwa lidka diyaaradaha ah lagu beegsado diyaarad rakaab oo laga leeyahay dhanka magaalada talaabiib camaliyaadkan oo u dhacay sidii loo qorsheeyey diyaaradda la beegsaday oo magaceedu ahaa alcaal nooceedana lagu sheegay buwan ayaa toddobaadkii laba mar imaan jirtay magaalada mombasa iyadoo siddeed dalxiisayaal yuhuud ah halka ay sidoo kalena qaadi jirtay kuwa dhammaystay safarkooda ee dib ugu naqanaya deegaanada xoogga looga qabsaday shacabka reer falastiin weerarada alqaacida ayaana lagu soo beegay ciid gaaleedka xanuuka oo ka mid ah ciidaha ay la gaarka yihiin dadka yuhuudda ah fulinta camiriyadda ayaa ku soo aaday saddexiylabaatankii bisha ramadaan sanadkii kun afar boqollabayolabaatanka hijriga oo ku beegnayd siddeed iyo labaatankii bisha nofembar sanadkii labada kun iyo labada gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaana lagu beegsaday hoolka soo dhoweynta ee hotelka baradhise kaas oo kaabiga ku hayay xeebta magaalada mombasa xilli ay gudihiisa ku sugnaayeen in ka badan boqol iyo konton qof oo haysta dhalashada maamulka yuhuudda ugu yaraan siddeed iyo toban qof oo u badan yuhuud ayay warbaahintu sheegtay inay ku dhinteen camariyadda halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan siddeetan kale sheekh hubeeb assuudaani ayaana kitaabkiisa shadaraad ku sheegay inuu camariyaddaasi fuliyey walaal mujaahid ah oo lagu magacaabo abuu saciid alkiini allah ka aqbalay shahaadadiisa howlgalkan waxa uu dhacay siddeeddii barqanimo iyo dhowr daqiiqo mujaahidiintii ku sugnaa buuraleyda afghanistan iyo sheekh usaama bilaadin ayaana markii ugu horraysay ka maqlay warbaahinta iyagoo ku bishaaraystay khabarka farxadda leh ee ka soo yeeray mandiqada bariga afrika laakiin qorshaha mujaahidiinta sidan waa uu ka duwanaa dhowr daqiiqo kadib ayaana mar kale la beegsaday diyaaradda alcaal oo ay leedahay shirkadda arkiya ee fadhigeedu yahay magaalada talaabiib inkastoo sawaariikhdu ay balmarin hadafkooda beegsiga diyaaradda ayaa loo adeegsaday laba gantaal oo noocooda lagu sheegay saam toddoba kitaabkiisa alxarbu cala alislaam ayuuna haaruun fadli ku sheegay in qadartu ay ahayd mid qoran hadafkana uu ahaa mid sugan balse gantaaladu ay baalmareen diyaaradda ayna u jirsadeen wax ka yar dhowr mitir halka mid ka mid ahna uu ku qarxay meel ku dhow garabkeeda midig inkastoo uusan geysan khasaare la taaban karo diyaaradda la beegsaday waxa ay siday ilaa boqol iyo afartan qof oo yuhuud ah iyo toban ka mid ah shaqaalaheeda gaarka ah saraakiishii ka qayb galay baaritaannada ayaana sheegay in khasaaraha uu sidan ka badnaan lahaa haddii uu mid ka mid ah gantaaladaasi haleeli lahaa hadafkii lala rabay baylodyadii kaxaynayey diyaaradda iyo rakaabkii oo baqdin darteed isla buurtay ayaa la soo tebiyey inay sabab u noqdeen dhaawaca dhowr iyo labaatan qof oo yuhuud ah maamulka gumaysiga ayaana markiiba dalbaday in lagu dejiyo magaalada nairobi si baaris dheeraad ah loogu sameeyo xaaladda caafimaad ee diyaaradda inkastoo ay markii dambe safarkeeda sii dhammaysatay iyadoo ay ilaalo ka hayaan diyaarado dagaal oo laga leeyahay dhanka sahyuuniyadda ra-iisul wasaarihii yuhuudda ee xilligaas ayaa dalka kenya u soo diray ilaa afar diyaarad oo ah kuwa ciidanka qaada kuwaas oo siday saraakiil ka tirsan ciidanka kumandoska xubno ka tirsan sirdoonka muusaad iyo howlwadeenno caafimaad dariiqyada magaalada mombasa ayaana lagu arkayey askar yahuud ah oo ka qayb qaadanaya howlaha dadguraynta ee ka bilowday waddankaasi haba ugu horreeyaan ee gurmadka loo fidinayo dadkii wax ku noqday weerarkii lagu qaaday hotelka baradhise magaalada mombasa maalmihii ugu horreeyey ee dhacdada warbaahinta ayaa isla dhex maraysay in ururweynaha alqaacida uu ka dambeeyey dhacdadan inkastoo aysan hayn wax caddayn ah oo muujinaya balse waxa ay wax ku dhisanayeen weeraradii nairobi iyo daarusalaam ilaa markii dambe hoggaanka alqaacida uu soo saaray bayaan rasmi ah oo uu ku sheeganayo mas-uuliyadda weerarkaasi war-saxaafadeedka oo ku qornaa luuqadaha carabiga iyo ingiriiska ayaa lagu faafiyey baraha internetka waxaana lagu bilaabay ayadda shanaad ee suuratu tawba taas oo muslimiinta ku boorinaysa inay mushrikiinta ku beegsadaan goob kasta ilaa ay ka toobadkeenayaan kana qaadanayaan diinta islaamka فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ۖ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم
furfurasho kadib bayaanka ayaa lagu yidhi waxaan guud ahaan ummadda muslimka ah gaar ahaanna ehelkeena reer falastiin la wadaagaynaa farxadda bilashada bisha barakaysan ee ramadaan oo hadda lagu jiro tobankeeda dambe ee ugu khayrka badan tahniyaddan oo aan la soo dib dhacnay si ay ugu beeganto camaliyaadkii mombaasa ee lagu beegsaday masaalixda yuhuudda qorshaheenna ayaana ahaa si tahniyadda ramadaan ay u yeelato macno weyn maadaama ay ummaddeennu la daalaadhacayso dhibaatada ay ku hayaan sayuu saliibka caalamiga ah bayaanka oo ahaa mid dheer ayaa sidoo kale lagu yidhi isla goobtii lagu beegsaday isbahaysiga saliibiyiinta iyo yuhuudda afar sano ka hor gaar ahaanna nairobi iyo daarusalaam waa kuwaas mujaahidiinta alqaacida mar kale ku beegsaday isbahaysiga ku dhisan dhagarta laakiin markan wuxuu hadafku ahaa yuhuudda si loo gaarsiiyo farriin nuxurkeedu yahay fasaadka aad ku fidinaysaan dhulka gumaysiga aad ku qabsateen muqadisaadka muslimiinta jariimooyinka aad kula kacaysaan ehelkeenna falastiin ee isugu jira dilka carruurta dumarka duqowda iyo duminta guryaha taas oo ay sii dheertahay xididasiibka geedaha iyo go'doomintu ma noqon doonaan xisaab la'aan waxaana xigi doona dhacdooyin xanuun badan oo ka saamayn badan alle idankii ogaadana carruurteenna waxaa ku gudban carruurtiinna dumarkeennana waxaa ku gudban dumarkiinna sidoo kalena odayaasha haddii aad dumisaan guryaheenna waxaan dumi doonnaa macaalimta aad ku faantaan iyo hoteelladiinna haddii aad go'doomisaan ehelkeennana waxaan idinku go'doomin doonnaa cabsi iyo argagax waxaana idinku beegsan doonnaa berriga badda iyo cirka haddii uu alla raalli ka noqdo
اسألوا جند الصليب اسألوا جند التتار هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار واذكروا mujaahidiinta alqaacida waxay ka dhabeeyeen wixii ay allah kula ballameen oo ahaa u gargaaridda diinta sidoo kalena waxay u baarinimo sameeyeen ummaddooda juhdi kasta ayayna ku biciyeen sidii ay duliga uga dulqaadi lahaayeen iyagoo beegsanaya madaxyuweynta gaalada howlihii ay qabteenna waxaa ka mid ahaa burburinta safaaradihii maraykanka ee nairobi iyo daarusalaam iyo burburinta markabkii u s scol burburinta daarihii ganacsiga ee maraykanka iyo camaliyaad kale oo ka qaylisiyey gaalada caalamka sidii caadada ahaydba dowladda kenya ayaa maalin kadib dhacdadan bilowday raaf ka dhan ah bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaalada mombasa dadkii loo dhaadhiciyey xabsigana waxaa ku jiray muslimiin haysta dhalashada dalka maraykanka kuwo kale oo ka soo jeeda dalka bakistan iyo dad soomaali ah oo fara badan inkastoo markii dambe caddaymo lagu waayey inta badan dadkii loo xihay kiiskaasi howlgalladii ka dhacay magaalada mombasa waxay bannaanka soo dhigeen xaqiiqooyin dhowr ah iyo caddaymo ku aadan taagdarrida haysato nidaamka caalamiga ah ee ay dhistaan gaalada maadaama ay mujaahidiintu hadafkooda ku gaareen si fudud xilli dhammaanba dowladaha reer galbeedka iyo kuwa bariga ay si isku mid ah ula dagaalamayeen nuurka islaamka ee sharaaradiisu ka soo bilaabatay dalka afghanistan kuna sii luga fidsanayay daafaha caalamka sidoo kale beegsiga dadka yuhuudda ah ayaa dharbaaxo weyn ku ahaa sirdoonka dibadda yuhuudda ee muusaad taas oo la buunbuunin jiray lagana dhigi jiray inay gacanteedu gaarto goob kasta darbadan ayaana ahayd casharkii labaad ee loo dhigo sirdoonka muusaad maadaama uu sidoo kale ku fashilmay inuu ka hortago ama xitaa soo helo raggii mujaahidiinta ahaa ee fuliyey weeraradii lagu qaaday kiniisadii ugu horraysay ay yuhuuddu ku yeeshaan qaaradda afrika taas oo ku taalla mandiqada jarba ee ka tirsan waddanka tuunis ee dhaca galbeedka caalamka islaamka ilaa wakhtigan waxaa jiro su'aalo dhowr ah oo ay jawaab u laayihiin sirdoonnada yuhuudda iyo maraykanka taas oo ay ugu horrayso qaabkii ay ku baxsadeen raggii fuliyey weerarka lagu qaaday diyaaradda halka ay ka heleen gantaallada iyo arrimo kale inkastoo goor dambe la faafiyey macluumaad sheegaya in muusaad ay heshay digninno ku aadan halista ka jirto mandiqadda balse aysan waxba ka soo qaadin macluumaadkaasi waxyaabihii laga dhaxlay camaliyadda mombasa waxaa ka mid ahaa inuu in muddo ah hakad galay xiriirkii dhaqaale iyo kii bulsho ee ka dhexeeyey kenya iyo xukuumadda talaabiib dhacdadan kadib ayaana gebi ahaanba la joojiyey duulimaadyadii ay diyaaradaha yuhuudda ku tegi jireen bariga qaaradda afrika iyadoo laga baqanayo in mar kale gantaallo lagu beegsado xiriirka sirdoon ee u dhexeeya xukuumadaha talaabiib iyo nairobi waa mid sarreeya ilaa wakhtigan la joogo waxaana la xasuustaa in xukuumadda uhura kenyatta ay gurmad ka dalbatay ciidanka gaarka ah ee yuhuudda intii uu soconayey weerarkii weynaa ee westgate moll halka sidoo kalena ciidanka gumaystaha mar kale lagu arkay magaalada nairobi intii uu soconayey weerarkii ay mujaahidiinta ku qaadeen hotelka dusid kaas oo dhacay shan iyo tobankii bisha januari ee sannadkii labada kun sagaal iyo tobanka sheekh usaama binlaadin allah ka aqbalay shahaadadiisa ayaa horay wacad ugu maray inaanay saliibiyiintu iyo yuhuuddu hurdo ku ladi doonin inta ay dhibaatada la dultaagan yihiin dadka muslimiinta ah ayna go'doonka ku hayaan magaalada khaza isagoo farta ku fiiqay in weerarada mujaahidiinta ay sii soconayaan inta reer galbeedku dacmi la garab taagan yahay yuhuudda xaaqidiinta ah ee xoogga ku qabsaday dhulka falastiina وليس من الإنصاف أن تهنأوا بالعيش وإخواننا في غزة في أنكد عيش وعليه فبإذن الله غاراتنا عليكم ستتواصل ما دام دعمكم للإسرائيليين متواصل والسلام على من اتبع الهدى نعيت حيلة الهرب لا منجل لا صليب لا قياصرة يحطمون جبالا مرة الطلب يحطمون جبالا مرة الطلب